أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira kufaarta kenya iyo kuwa murtadiin ah ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaa xorriyaddiisi dib u helay oo jeelka laga soo daayay maxbuus ka soo jeeda geeska qaaradda afrika oo muddo toddoba iyo toban sannaha ku xidhnaa xabsiga fadeexada ku cambaxay ee guantanama bey saraakiil iyo xildhibaano taageersan murtado axmed madoobe ayaa sheegay in degmooyinka deegaana ka tirsan gobolka gedo ay ka difaacan doonaan oo kooxda riddada soomaaliya suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa maalinta saddexaad xihan kadib markii kooxda riddada lacbabaada ay ku soo rogtay ganacsatada magaalada caasimadda ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa diray in daaro dhaadheer uu ka dhistay dhulalka iyo hantida kale uu ka boobay shacabka magaalada muqdisho wilaayaddii islaamiga hiiraan ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaada ka taagnaa saddex beelood oo wada deegaano hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabaynayey fatradii saddexaad waxbarashada machadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayadii islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddoba iyo tobanka bisha jamaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jirta kufaarta kenya iyo kuwo murtadiin ah ayaa bakhtiyo iyo dhaawaca ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta ee dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya howlgalladan oo isugu jira weeraro toos ah qarax iyo kamiina la beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga banaadir shabeellaha hoose baay gedo iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan ku qaadeen kontaroolka riddada ee darmoole ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi mujaahidiintu ay ku dileen ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa halka ay ku dhaawaceen saddex kale oo murtadiin ahaa waxay mujaahidiintu weerarkaasi ku soo qanumaysteen laba qori oo aaka afartan toddoba iyo booshkooda dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareeso ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay mujaahidiinta xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ah deegaan ka tirsan deegaanweynaha ceelasha biyaha ee dhacwadada xiriirisa degmada afgooye iyo muqdisho wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta xaafadda buula jameeca ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga lagu gaarsiiyey qaraxaasi isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo isla sidoo kale wilaayada baay waxay mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoora wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee degmada buurdhuubo dhinaca gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay xalay ka mid u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta siliibiyiinta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaana afduubka ee afduubta dadka muslimiinta ah kamiinkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi ku baktiyey ilaa sagaal askari oo kufaarta kenya ah waxaana jira dhaawacyo soo gaaray cadowga waxay sidoo kale mujaahidiintu kamiinkan ku gubeen laba gaaro oo kale ah taaw iyo koyal waxaa sii kordhayay weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo ay kala kulmaan dhigba xoogan waad mahadsantahay walaalka marwaan waxaa si buuxda xorriyaddiisa u helay maxbuus ka soo jeeda qaaradda geeska afrika oo muddo toddoba iyo toban sannaha ku xidhnaa xabsiga fadeexada ku ambaxay ee guantanama bey haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi cali yare wasaaradda difaaca dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in xabsiga fadeexadda ku aanbaxay ee gawantanamo kasii daysay mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta oo halkaas lagu tacdiibinayay toddobiyo toban sannadood oo xiriir ah war-saxaafadeed ka soo baxay bentagonka maraykanka ayaa lagu shaaciyey in xabsiga laga sii daayay maxamed cabdulmaalig baajaabo kaas oo kasoo jeeda muslimiinta dalka kenya maxbuuskan oo sanadii labada kun iyo toddobadii ay c i adu xirtay ayaa ku eedeysanaa inuu ka tirsan yahay mujaahidiinta alqaacida faraca bariga afrika sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda maraykanka wargeyska washington post ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in maxbuuse maxamed cabdulmaalig lagu waayey dhammaan eedeymihii loo haystay kadibna la sii daayey iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin wararka ayaa intaasi ku daraya in siideymada maxbuus maxamed ay maxaabiista weli ku jilba xiran xabsiga gawantanamo ka dhigayso sagaal iyo labaatan maxbuus xukuumadda siliibiyadda maraykanka ayaa ku doodeysa in shan iyo toban ka mid ah maxaabiista ku hartay gawantanamo ay dhowaan sii dayn doonto xabsiga gawantanamo oo ku yaala gacanka kuuba ayuu maraykanka dhisay sanadii labada kun iyo kowdii kolkaas oo bush uu xamlada saliibiga ku iclaamiyey muslimiinta islamarkaana ay ciidamadiisu duulaan saliibiya ku qaadeen dunida muslimka ah gaar ahaan afghanistan iyo ciraaq hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in gawantanamo ay ka dhaceen gabowdfallo aada u daran oo ka dhan ah maxaabiista islamarkaana uu bannaanka soo dhigay bahalnimada ciidamada siliibiyiinta maraykanka mahadsanid cali yare saraakiil iyo xildhibaano taageersan murtado axmed madoobey ayaa sheegay in degmooyinka deegaana ka tirsan gobolka gedo ay ka difaacan doonaan kooxda ridada soomaaliya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan
maamulka shahaado ladirarka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa bilaabay olole xooggan oo uu isaga difaacayo weerarka uga socda dhanka kooxda ridada soomaaliya murtad axmed madoobe ayaa xildhibaano iyo saraakiil ciidan u diray inta badan degmooyinka gobolka gedo si uu uga hortago abaabul ay kooxda ridada doonaysa inay kula wareegto maamulka degmooyinka gobolkaas xildhibaano dhowr ah iyo saraakiil ayaa gaaray degmooyinka beled xaawadoolow iyo luuq waxayna halkaasi ka wadaan abaabulla ay kaga hortagayaan qorshaha xasan gurguurte iyo xamse cabdi barre ee ah in gada laga jaro maamulka isku magacaabay jubbaland guddoomiyaha degmada dool oo ugu magacaaban maamulka axmed madoobe ayaa warbaahinta u sheegay inay dareemayaan dhiilo colaadeed oo oga imaanaysa dhanka muqdisho isagoona ka diga in ciidamo diyaarado lagu keenay laga soo dejiya degmadaas baar dheerana si haddaan xogta ku hayno iskueyo mataqaanaa waxaa jiray lagu abaabulaya ciidamo iyo barnaamijyo iyo xasrada in laga sameeyo lagu geeyo arrintaas ayadaa ma suurtagelin guud ahaana gobolkii iyo meelahan xadduud anaga aan ku sugannahayna aad baa loo adkeeyey oo dolow iyo iyo meel kasto marka arrinta kale oo muhiimka waxaa weeye wixii caqabadaho gobolkan loo soraro ma gobolkii ku ekaan mise xaduudahay ka gudbaan ayada lasoo dedan waa in la isweydiyo sababtoo ah gobolkan waxaa xaduud la leena laba dowladood etoobiya iyo kenyaba waxaan leenahay ha laga joogo wadadaas waddo wanaagsan maaha wixii halkaas ka soo fashilmay gobolkan dadkan soddonka sana mataqaanaa dhibaatada haysay in mataqaanaa lala beegsado oo lala soo aado suurtagal maaha mana suurtageli doonto insha allahu tacala hadduu ilaa raado arrimahan baar dheere hadda ka taagan iyo ciidamada la daldala leeyahayna waa maqlaynay waxaa kaloon ogeen in muddo hadda laba asbuuc laga joogo raaskamboni waxyaalo fara badan oo khatar ay ka dhaceen oo laga baaqsan karay oo dhallinyaro soomaaliyeed isku baabiyey taas haddii ay fashilantay waxaa jira marka isku dayo kale oo mataqaanaa xasaradahaas la rabo in loo soo wareejiyo gobolka gedo dhanka kale xildhibaano ka tirsan kooxda riddada oo laga soo xulay dhanka maamulka jubbaland ayaa wada abaabulla ay kaga hortagayaan dagaalka ay kooxda riddada ku iclaamisay axmed madoobe xildhibaan xasan firimbi oo goob fagaaraha ka hadlay ayaa eedeyn kulul u jeediyey xamse cabdi barre oo uu ku sifeeyey doqon shaqaala u ah xasan gurguurte isagoona ku hanjabay inay bayaan ka soo saari doonaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada
jibka ku jirana jibka xasan sheekh uu yahay taasina ogaataan waa muhiim ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadda jooga aniga xildhibaankiisaan nahay jubbaland lama matalo waa shaqaale xasan sheekh u shaqeeya laguna baabiinaya dadkiisii deegaanka go-aan qoraal ah oo rasmi ah waa laga soo saari doonaa bila kadaana waa annagaa xildhibaanadii u dhashay ammaan heer ahaan asaa ku ah waa soo saari doonaa bila kadaa maadaama annaga xildhibaanadooda waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dibad in is abaabulo hubkana la qaado jubbalana la garab istaago dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud waa duulaan qaawan oo qabiilaysan oo aan dowladaysaneen oo ujeeddo fog leh waxaana loo baahan yahay dal iyo dibalba inaan isku tashanno dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale iyo iyo hub ahaan nin waliba kaalintiisa inuu ka qaato kii jidda hore aadi kara inuu aado kii dhaqaalaha bixin kara inuu bixiyo xiisadda iyo khilaafka u dhexeeya labada maamul ee gaalada dabadhelifyada u ah ayaa gaaray meeshii ugu dambeysay tan iyo markii kooxda riddada ay amar ku bixisay in axmed madoobe la soo xiro kadibna uu dhacay dagaalkii lagu kala baxay ee raaskambooni mahadsanida waa xasaan suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho ayaa maalintii saddexaad xiran kadib markii kooxdii ridada lacago baadaha ay ku soo rogtay ganacsatada magaalada caasimada ah ee muqdisho hadduu faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo hayaa marwaan maxmed wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in ay xiran yihiin goobaha ganacsiga ee magaalada kadib markii kooxda riddada ay sii kordhisay curyaaminta ay ku hayso ganacsatada soomaaliyeed maalinkii saddexaad ayay albaabada u laaban yihiin suuqada ugu waaweyn dalka sida bakaaraha xamuureyne iyo suuqbacaada ganacsatada ayaana sheegay inaysan goobahooda ganacsi furi doonin ilaa laga dulqaado lacago baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda gurgurte baadan cusub ayaa dhigaysa in lacag dheeraad ah laga qaado alaabaha jumlada ah iyo in sidoo kale lacag laga jaro akoonnada gaarka ah ee ganacsatada sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday suuqa bakaaraha ayaa waxa ay muujinayaan iyadoo ay goobaha ganacsiga albaabada u xiran yihiin ganacsatadana ay hor fadhiyaan
hal dukaan oo furan lama hayo suuquna waa cidl waa haawana dadkiiniyo waa shaqayle ayihiin dadka aad iyo aad dhibaa haysta ummadiiniyo intaan dowladdan arkay saddex sano xasha sheekh jiro ayuu ummaddan dhibkan ku haystaa maalin kasta lacagaa laga rabaa marka dadkii hadda waxay taagantahay in la barakaco oo bakaara laga barakaco kooxda riddada soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa waxay shacabka caasimada ku tijaabinaysaa qorshayaal lagu boobaya hantidooda iyadoo intaasi u sii dheer tahay canshuuro maalinle bille iyo sannadada looga qaado iskudaygii u dambeeyey ayaa ahaa waxa loogu yeedho canshuurta faadka oo lacag boqolkiiba shan ah looga jarayo qof kasta oo wax ka iibsada suuqyada muqdisho
madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in daaro dhaadheer uu ka dhistay dhulalka iyo hantida oo kale uu ka boobay shacabka magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya xasan sheekh madaxa kooxda riddada soomaaliya oo hadal ka jeediyey magaalada muqdisho ayaa goob fagaala ka qirtay in hantida uu ka boobay shacabka soomaaliyeed uu ku dhisanayo daara iyo dabaqyo arrintaasna aysan jirin cid is-hortaagi karta waxa uu sidoo kale ku jeesjeestay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka soomaaliyeed ee saboolka ah isagoona si aan gabasho lahayn u yidhi in cidna aysan waxba ka odhan karin shaqana aysan ku lahayn marka uu ka tabcaday hantida guud ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartahay wax ka qoseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskoon u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaanku ra daara dhaadheer dowladdu waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin xasan gurgurto oo ku caanbaxay boobka hantida soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay isaga iyo kooxdiisa waxay boobeen dhismayaashii hantida guud iyagoona dhulkaasi kala baxay malaayiin doolar kadibna ay ka gateen ganacsato islamarkaana laga barkay dadkii shacabka ahaa ee dhulkaasi deganaa mahadsanid casaam wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaad ka dhex taagnaa saddex beel oo wada dega deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayadaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey yaasir maxmed wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan heshiis ku kala dhex dhigtay saddex beelood oo muddo sannado ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kulan qaatay muddo saddex maalmood ah oo ay barbar socotay dowla diini ah ayaa waxay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u qabatay jifooyin ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumrow kuwaasi oo muddo dheer uu ka dhex taagnaa muran salka ku haya kanaal biyood ka qodan agagaarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne ugu dambeyn saddexda beelood ayaa ku heshiiyey in kanaalka laga dhigo mid caam ah oo muslimiinta dhan ka dhexeeya kulanka ayaa ugu horreyntii laga akhriyey bayaan ay soo saareen saddexda beelood ujeeddo heshiis laga gaaray khilaaf soo dhex galay beelo walaalo ah beelahaas oo kala ah baadacaddo saddex cumurow iyo xawaadle khilaafkaas wuxuu ka bilowday kanaal biyood wilaayada gobolka waxay u magacowday guddi heer degmo ah lamber kow kanaalka markii hore wuxuu ahay mid caam ah waxaana loo qoday dan guud haddana waxaa loo celiyey caamnimadiisii lamber labo kanaalka maanta wixii ka dambeeyo in uusan sheegan karin qof shakhsi ah odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood ayaa dhankooda goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodkaasi anigoo ah axmed maxamed xasan wadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaalo roble yabar saddexda beeloodna inay uun noloshoodii meeshaasi ay ka wada raadsadaan oo si nabad ah guddi ugu dhistaano oo ay u maamushaan si mataqaanaa walaalnimadii iyo uquwadii ay u hagaagto ayaa lagu heshiiyey walaayaduna insha allah intaas ayayna mushaarakaysay kanaalkii buuq waxaa iskugu nimaday roble yabir oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaalo ka dhashay khaasatan tuurow kanaalkaas intii muddaa xoogaa waxaa naga shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiiyeyna inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas roble yabir saddex beelood ayna isku qabteen haddaas ilaahayna waa waafajiyey annaga iyo walaayadaynii si walaalnimo ah ay ku dhammaatay caanimadii shalay tolkaas u niyeystana loo celiyey guddi saddexda dhinac ah oo wilaayadu u xil saartay ka warqabidda kanaalka ayaa goobta ka sheegay inay si cadaalad ah kanaalka uga biyo siinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kasta oo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka u dhow aniga magacayga waa cabdi axmed jeelle alxamdulilaah waxaa noola doortay ay dalkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaamku biyo ku cabiyey aan si cadaalad ah wax ku siino oo haddoo allah ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay ina dalka iyo dadka iyo maxaan ku islaamka aan wax shaqadaas u qabnaa diyaar u ahay aniga waxaa la yidhaha cusmaan cumar cabdi guddiga beerahaan ka mid ahay kanaalka rooble yeber waxaan ballan qaada wixii xaggayga ah in cadaalad aan u samayna anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis nuur yaabeen waxaana ka socdaa beesha reer maadle kanaalkaas ayaga ah waxaan ka caddaynaa halkan inuu islaamkaas kanaalka biyo usoo doonto ay ii siman yihiin maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka dhisan gudaha dalka ayaa allaha fadligii ku guulaystaa dhexdhexaadinta ama xalinta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee wadadega
ugu dambayntii munaasabad lagu soo gebagabaynayey fatradii saddexaad ee waxbarashada machadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baa'i walaalka xasan cabdiraxmaan awa xasaan ayaa tafaasiisha warkan haya macadka sakhaawi waxa uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxaana lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka munaasabad lagu soo xirayay fatradii saddexaad ee macadkan ayaa dhowaan ka dhacday gudaha degmada buulafullaay gaar ahaan gudaha macadka waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ku sugnayd ayaa kelimadan goobta ka jeediyey
xaamilul qur'aanku waa nin alla ka baqaya inuu noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala ka xishoonayo oo alle wuxuu ka reebay ka harayo wuxuu alla farayna bartoomayo thaaniyan xaamilul qur'aan waxaa laga rabaa an yacmala bilqur'aani qur'aanka inuu ku camal falo qur'aanku altarkiibu watarhiib buu ku socdaa alamru wannahyi buu ku socdaa qur'aanka inuu ku camal falo ثالثا waxaa laga rabaa xamil الqur'an lama xamala الqur'ana an yucalimahu الnaas الqur'an dadka inuu qur'aanka baro oo dadka qur'aanka gaarsiiyo isaga oo fiirinayo xadiidkii rasuulka salى الlahu عalيه waslm xadiid cuثmaan ibni cafaan bukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray wuxuu yihi cuثmaan rasuulkan maqlay salى الlahu عalيh waslm isagoo dhahayo khayrukum man tacalama الqur'ana وcalamah qaar ka mida ardayda wax ka barata macadka gaar ahaan ardayda barata qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka lagu akhriyo ayaa soo bandhigay qur-aanka kariimka oo ay ku akhrinayeen qiraa'aad kala duwan
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون qaar ka mida waxgaradka wilaayada islaamiga ee bacy ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay lanka mucalimka ee xaafidulqur'aanka ee xaamilulqur'aanka eh, dadku waa inay ku bedelnaado si ilaahay tabaaraka watacaala qur'aan shay qur'aan barakaysan kuweelo waana kuwada khushuuco jazaakum allahu khayran baahidaasna teeganta hadda maybaa ognaa qiraa'aadkan iyo shu'uuntiyo lanki ha diyaariya ha diyaari un walminin ku diyaarsan qur'aanka kariimka laha ku diyaari kor axaadiista laha ku diyaari kor ibnulqayim say kutubadiyo suyuudisay iyo rag badan oo ibnu taymi say ku mid ah jazaakum allahu khayran warkana dheeray juhdi iyo dadaal iyo iska ogna barnaamijkanna iyadan ka faraxsanna waa barnaamij muhiima aylan fokaynay fursadda wabilaahi towfiiq
ilaahay maxadiis baa cadisha mayaan mahadnaqaana walaayada baaya alislaamiya yaan mahadnaqaana jazaakum allahu khayran alana may kale aan mahadnaqaane macalimiintii alxamdulilah ardaydan hasaartay oo dadaalka biidi hamiinka dhafaraasi maalin kuleelkan roogdi oo juhdi iyo dadaal badan ka biyaasisa ardadaas oo lan baradaan diintaan horumarto ar- macalimiinta intaas ka dadaala siya insha allah umahadnagaana may baana lanaa jazaakum allahu khayra ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray kelimad qayimahana ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bacy sheekh xamse abujacfar waxyaabaha ka dawaama korta walbarashadan khayrka iyo wanaagga badan le qur-aanka ilaahay la barada qiraa'adka ilaahay hakadijii la ka barada macnaajay la barada iyo tafsiirshii talaawadiis la ta- la barada oo saxiixa ee la barada nicmadan may ka dawaamo kortee oo ka sii jaro kortee een asalna in haayay markii horena la ka helay jihaadka mujaahidiinta insurunyinka lowla aljihaadu fii sabiili illaah amniga walaayaadka la kaxaysadoona ma jaro fadna cadaaladda jartoona ma jaro fadna macaahidda nocogan iyo khayrkan iyo wanaaggan laka baradow oo raayo daaquudna lanka ka hoos noolayneena ma jaro lahay asal may an aha marka aljihaadu fii sabiili illaah mayla dhoofaday lan kasta oo walbarashada hadda dadka ka mashquulsan ah walaalaha furumo ka jara oo mujaahidiinta ah xabadiridahaya in doco una la garab suranaan leylan nahaaran doco la garab suranaan fadligaana aniyo niileyin aan qarno aan ogolaan macadka sakhaawi waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka waxaana uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsantahay walaalka waa xasaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu